bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal meel baad joogtaan kusoo dhawaada warka habeenimo ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa u waaweyn golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda oo mar kale maanta kulan ka yeeshay sii wadista dooda akhrinta labaad ee sharciga doorashooyinka shirka madashaga ganacsiga soomaaliya ee talyaaniga oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo magaalada jowhar ku qaabilay ergeyga gaarka qaramada midoob u qaabilsan kursimaha agaasimahana agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda warfaafinta oo tababar usoo xiray howlwadaan ka tirsan warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo duufaano sababay dhimasho iyo burbur oo ku dhiftay jasiiradda madakasar ee badweyda hindiya habeen wanaagsan mar kale waana habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdan ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha labayo tobanaad disembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka intii aad maqasheen waxay ahayn qodobada warkeena habeenuhu waaweyn u diyaar garooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa maanta mar kale kulan ka yeeshay sii wadista dooda akhrinta labaad ee sharciga doorashooyinka waryahayga ibraahim guulda saaq ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxay xildhibaanadu ugu horeyn ay aada uga hadleen fatahaad webiga uu ka geystay qeybo kamid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye waxayna ku baaqeen in si deg deg ah loogu gurmado dadka fatahaadda saameynta ay ku yeelatay sidoo kale waxay ka tacsiideeyeen dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay weerarkii argagixisnimo ee kooxaha nafle caarigu ay xalay ku qaadeen hoteelka s y l ee magaalada muqdisho oo ciidanka qaranka ay si deg deg ah usoo afjareen inaan u gargaarno ilaahay baa gargaarna subxaana wa tacaala kanaankeena dadka walaalaheena aan u qaylinno oo dhibaatadu haydo aana u tilmaanno hay-adaha shaqada kuleh oo shaqadaas noogu xil saaran inay wax ka qabtaan arrimahaas dhibaato weyna xala dhacday oo maaragtay dadkii arxalaawayaasha ahaay oo ummaddan ilaahay subxaana wa tacaala ugu salliday ay geysteen waxaan ka tacsiyadaynaynaa ilaahayna uga baryaynaa subxaana wa tacaala jannadiisa fardowsa inuu geliyo dadkaa la dulmay waxaa kaloo aniga soo jeedin lahay maadaama aan la xiriirnay wasiirka gargaarka xamsa iyo wasiirka caafimaadka ay arrinteenana kor u qaadi waayeen baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa sababta ay arrintaasi oy noo maaragtay annaga noogu oggolaan waayeen in baarlamaanka hortiisa la keeno hadday ka tirsan tahay afgooye dowladda soomaaliya ama hadday ka tirsaneen inay noo caddeeyaan guddiga gargaarka waxba ma aysan jirin dadkii dhibaataa ku haysta magaalada bannaankay u baxeen biyo la-aanaa ku haysa dhibaataa ku haysa warwar shan boqol toddoba boqoloo kilomitirba waa loo gurmanaaye degmada afkooya oo soddon kilomitir jirta waxa gargaar loo gey waaya maxay tahay degmooyinkan ay gobolladeenni haddaan wax loo qaban waxaan u malaynayaa inay dhib weyn ay mataqaanaayo ay jiidanayso shacbigaas iyo dhulkaas oo bilaar mataqaanaayo dad masaakiin mataqaanaayo ku badan yihiin in gacan la siiyo wasaaradda gurmadka iyo guddiga gurmadka haddii iyo soomaalida kaleba meelaha looga gurmado soomaalida dhibaatada markay ku timaaday ahayd aamuriye dhaqaalaha dowladduna meesha keliya oo dakhliga ugu badan beriga uu ka soo galay ahayd marka magaalada waxaan qabaa si gooni ah guddoomiye inaa warqad qoraala oo xafiiskaaga ka soo baxda ay xukuumaddana ugu tagto hay-adda fulinta wasiiradana meeshaa naloogu keeno xildhibaanadii ugu horreeyay waxay soo jeedeen in loo yeero wasiirka gargaarka iyo caafimaadka waxaan rabaa in lagu daro in loo yeero wasiirka beeraha sababtoo isagaa gabay hooshiisii mana lagu baxeen mana lagu dhammaadeen afgooye waxaan soo jeedin lahaa dhibaanada sharafta le aan ka codsan lahaa wax tabaruucaad ah meel kasta ha dhammaadeen si dadka kale nooga daydaan oo dhiirgelin u noqoto inaan anugu wax un maaragtay aan ballaabno anugu gudanayno aayadda ilaahay waxayna faraysa ahaa wa tacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alidmi ilaahay saasuu yidhi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in guddi gaar ah loo saari doono arrinta fatahaadda webiga uu ka geystay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose si dadkaasi gurma deg deg ay u helaan
waxaan qaadanaynaa in guddi deg deg ah loo magacaabo fatahaadda weliga afgooye ee shabeellada hoose guddigaas oo ka shaqeyn doona sidii loogu gurman lahaa meelaha ay qusaysana ee si deg deg ah ula xiriiri lahaa annagana ka guddoon ahaan waxaan diyaar u nahay habeen imaanin guddigaasi sidii waajibkooda ay u gudan lahaayeen intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa si anba qaaday akhrinta labaad ee kadoodista sharciga doorashooyinka qaranka oo shalay labadii cutub ee ugu horeysay lasoo gabagabeeyey kadoodistiisa kadibna shalay xildhibaanada loo akhriyay cutubka saddexaad oo maanta kadoodistiisu ay si rasmi ah u bilaabatay farqada afraad xisbiyada marka ay soo xulayaan musharaxiinta doorashooyinka uga qayb galaya waa inay tixgelin gaara siiyaan qoondada haweenka dhammaan musharaxiinta xisbi xisbi kaste maadaama dastuurka ay noogu qorneen meeshaas waxaa fiican si oo aan naloo soo hoosgelin waxyaabo kale oo aan dastuurka qabin in sidaas siiqada in sidaas loo qoro maalin maalinta codaynta reeruhu guryaha waa iska soo raacaan annaga iyo carruurta iyo haw- iyo xaasaska inaan kala lunnana ma rabno oo safafka ku kala lunno baarlamaankaba rag iyo dumar hadda uma kala fadhinno iskoolada sidoo kale hosbitaallada sidoo kale marka maalinta yaan reeraha la kala luminin faqradda afraad haddaad eegto codbixiyaha marka uu kaadhku ka lumo ama uu ka xumaado bay qusaysaa muddo s- bil ka hore inta codbixintu dhacayso in loo bedeli karo ayuu sheegayaa anigu waxaan qabaa in muddada intaa laga badiyo oo xilliga kaadhka la bedeli karaa ugu yaraan ka hor doorashada saddex bilood inay noqoto caddaynta qofka ee, ama muwaadinka ama qofka ee, registrationka markii laga hadlaayo iyo doorashadeenna waqtulxaadirka marka caddayntaas muran badan ayaan ku jirna waxaan qabaa adduunku waxaa jira jiif ama dadka haddii ay sharciyada qaadanayaan eh, odayaal odayaal dhaqameedka dadka aad ayay ugu soo horjeedaan laakiin meelaha markii ugu dambeysay loo dhammaan ilaa america ay ka jirtaan marka inay ka qayb qaataan diiwaangelinta qofka yaaway gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray ee xildhibaanada uga mahadceliyey kadoodista sharcigan waxa uuna sheegay in kulanka kan xiga lasii ambaqaadi doono xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa in haddii ay dhacdo inay halkaan ka sheegaan fikirkooda habeen online wax ka bedeli wax ku darin baa hadday isleeyihiin wixii maskaxdooda ku jira ama ku soo dhaca intaanan ka gudbin arrinta labaad dadaal inay ka soo dhigaan ay u gudbiyaan guddiga ay khusayso arrinkaas si ayaan u dhicin markaan u gudubno arrinta saddexaad oo ay ka soo shaqeeyaan oo ay keenaan haddana xildhibaano ka mid ah golaha intay gooshinkeena ay yidhahdaan dib kama noqdo waqtigaan haysano oo caydiga awgeed arrinkaas in lagu duruuso guranaysanaado meel intaad fadhiisatid soo qor ku gudbin guddiga ee si arrinta labaad saasay la noqoto haddii aad maadsantihiin kulanka annaga maanta halkaan noogu yeelayay
ibraahim gudle isxaaq raadiga iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho
shirka madasha ganacsiga soomaaliya iyo talyaaniga ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaana ka soo baxay qodobo xoojinaya xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal wariyahayga xabiid axmed cali ayaa warkaan inoo faahfaahinaya shirka madasha ganacsiga talyaaniga iyo soomaaliya oo maanta lasoo gabagabeeyey waxaa kasoo baxay fikrado iyo go-aano wax ka ool ah oo ay ka mid ahaayeen in la abuuro iskaashi ganacsi oo labada dhinac dhex mara ka faa-iideysiga kheyraadka kala duwan ee soomaaliya suuq u helidda waxsoo saarka dalka dhisidda aqoonta ganacsatada soomaaliyeed sameynta warshado kala duwan shaqa abuurka dhallinyarada iyo kobcinta dhaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cabdicasiis ibraahin aadan oo shirka soo xiray ayaa xusay in soomaaliya ee hadda diyaar u tahay maalgashi caalami ah maadaama ay heshay aaminaad ganacsi oo dhammaystiran maanta waxaa halkan ka dhacay waa b to b eh, meeting eh, waa- waa bu- business to business oo oo labada labada dhinac ay ay ka wada hadlaayeen eh, productiga ay hayaan eh, labada dhinacba Eh, runtii eh, kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa Eh, waxaad ogtihiin ama markhaati ka tihiin in eh, isbuucii- isbuucyada soo dhaafay la ansixiyey company law eh, sharciga shirkadaha kaasoo noo sahli doono eh, in badan waxyaabo badan oo kambaniyada u fududeynayo annagana wasaaradii ahaan diyaara u nahay soomaaliya waxay diyaar u tahay in la maalgashado Eh, taasna markhaati waxaa ka ah sida ay maanta qolooyinkan ajnabiga ah talyaaniga ay ka mid yihiin ay- turkiga ay ka mid yihiin ay- eh, villan ay ka mid yihiin dhammaanba waxay danaynayaan maanta inay soomaaliya maalgashadaan annagana waxaana laka rabaa ka wasaarad ahaan inaan sameyno wax walba oo imkaaniyaad dowladda eh, wax walba oo loo baahan yahay shuruuc ah inaan fududeyno ugu dambeyn qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee shirka ka qayb galay ayaa sharaxay waxyaabaha muhiimka ah oo ay madasha ka faa'iideen Een, talyaaniga waxaan kala hadalnay maalan warshadda dharka Een, makiinadaheeda inta badan waxaa iska lahay talyaani sida marzoli rijani kumerio ercole waa u bandhignay talyaaniga waa tusnay weliba waxaan aad ugu farxnay qolada shirkadda joogtay wuxuuna sheegay marzoli aniga special maanta aadaan u aqaana uu yidhi marka waa idinka gaarsiihaynaa uu yidhi waxii qaba- qabashayn waan ka- waa waa ka qabaynaa Ee, shir aad iyo aad muhiim ah u ahaa oo ay ka qayb qaadatay ee, ee, qabanqaabadiisa ganacsatada- ganacsatada ee, ee, waxaa la dhahaa ee, soomaaliyeed iyo ganacsatada Turki- ee, ganacsatada talyaaniga Ee, shir aad muhiim u ah oo isdhaafsi khibradaha iyo iyo iyo waxa waddankeena laga soo saaro iyo wuxuu u baahan yahay ahaa ee, guuluna kusoo gabagaboobo maanta shirkan soomaaliya wuxuu ugu dhigan yahay shirarkii hore waxaa ka qayb gelaya dad qaar keliya bisaa qayb geliya kanna waxaa u ahaa shir furan Een, ganacsada kuwa yaraa iyo kuwa weynaa iyo dhadhexaadkii wixii oo dhan kulli way wada joogaan waa marka shirkii ugu horreeyay aan isdhihi karno oo soomaali isbeddel fiican oo dareen badan ay kusoo kordhisay aan isdhihi karno faa'iidooyinka ugu waaweyn aan ka helna waxay ahayd inaan fursad aan la fadhiisano si aan oola macaamilno oo relationship oo la yeelano iyo in sida oo oo qudradda waddankeena ka soo baxdo iyo relationshipka aan talyaaniga la haysan jirnay sidaa ku soo celino hanaqaadka ganacsi ee talyaaniga iyo soomaaliya hadda u bilowday ayaa la filayaa inuu guulaysto oo laga dhexlo isdhexgal ganacsi oo ay labada dhinac ka faa'iidaystaan xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qaabilay ergeyga gaarka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimaha baniaadanimada iyo amniga waryahayga abubakar maxamed bacalle ayaa warka inooga soo diray magaalada jowhar
wafdigani ballaaran ee maanta soo gaaray caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar ayaa waxaa hogaaminaya wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya master james swan mas-uuliyiinta u hogaaminayo ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socota midooda yurub midooda afrika igad iyo mas-uuliyiin ka socota qaramada midoobay waxa ayna kulamo kula qaateen xarunta u-n-ka uu ku leeyahay garoonka diyaaradaha magaalada jowhar mas-uuliyiin u hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka kulankii inta uu socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray ka hadalka baahiyaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana hoosta layskala xariiqay sidii layskaga kaashan lahaa dhinaca amniga iyo fatahaadaha kusoo noqnoqda deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle kulanku markuu soo ilaaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya james swan pleased to be here with a delegation mid wada tashiyo of aan la some yeelanayno of dowlad Somalia's key goboleedyada multilateral partners, sidii aan ugu wada hadlaheen including arrimaha ugu representatives waaweyn of iyo sidii the horumar African loo Union, gaari lahaa European dhammaan Union, dowlad goboleedyada waddanka Authority soomaaliya on xubnaha ka ah iyadoo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu yahay sanad sii dhammaanaya ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare wuxuuna si aada u faahfaahiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay waxaa runtii aan aada ugu faraxsannahay maanta eh, inay noogu yimaadeen eh, caasimadeenna jowhar eh, wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hogaaminayo ergeyga gaarka Een, ayna ka mid yihiin eh, muxuu ahay safiirka eh, midooda yurub een, amisom eh, ku-xigeenkiisa iyo igad run ahaantii een, imaatinka ay noo yimideen iyo wakhtiga ay nooga yimideen waa wakhtiga ku munaasabka ayaan aaminsannahay waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin eh, arrimaha amniga arrimaha eh, samafalka iyo bini'aadanimada iyo guud ahaan eh, xaaladda ay waddanku ku sugan yahay abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
kusimaha agaasimaha ahnaha agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda warfaafinta ayaa tababar u soo xiray howlwadana ka tirsan warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay kaasoo bixiya macadka tababarada aljaziira waryahayga sugaal macalin maxamuud ayaa warkaa noo dhamaystiraya
أنا أعمل التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال وأنا من ضمن المستفيدين tababarkan ayaa ah kii labaad oo ay bishan diseembar ay qaataan howlwadeenada ka tirsan warbaahinta dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iyo ardayda kuliyada saxaafadda ee jaamacadda ummadda waxaana bixinayay khabiiro ka socda macadka tababarka ee tv-ga aljaziira waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad labaatan qof oo hay-ado kala duwan matalayay maanta ayuu u dhammaaday waxaana lagu baranayay samaynta wararka xiisaha leh iyo sida loo curiyo barnaamijyada telefishinada iyo idaacadaha agaasimaha raadiyo muqdisho yaxye cali faarax ayaa dhammaadkii tababarka u mahadceliyey khabiiradii ka socday machadka tababarka tv-ga aljaziira waxaanu aada ugu mahadcelinayaa bacda allah subxaana watacaala macalimiinta cilmigooda iyo caqligooda iyo juhdigooda halkaan keenay oo gartay in wax badan oo naga maqna annaka ay inta noo soo waaridaan halkaan noogu keenaan taas beddelkeeda sidoo kale waxaan aada ugu bogaadinayaa ardayda ka soo qayb gashay tababarkan oo muddada afartan maalin halkan ka socday oo aan dareemayay in ardaydii ka horreysay ay wax badan ugu dawan yihiin intaas markii aan ka soo gudbo waxaan aada ugu dardaarmaya ardayda in ay fursadda maanta ay heleen dad badan ma helin cilmiga la baray dad badan ma helin marka waan rajaynayaa in cilmiga badan iyo aqoonta badan iyo waayo aragnimada badan iyo weliba iyadoo hab baratiga aan aaminsanahay in loo bixinayay inay u faa'iideeyaan dadka kale ee isku mihnada yihiin fayaad shimaal oo ah saxafi khabiir ah kana mid ahaa macalimiintii tababarka bixinayay ayaa aada u ammaanay dadkii ka qayb galay sida ay ugu bislaayeen tababarka waxa uuna rajeeyey in soomaaliya ay ku soo laaban doonaan si ay u keenaan tababaro dheeri ah أنا سعيد جدا بوجودي في مقديشو وبين هذه النخبة الطيبة من الصحفيين وأتمنى لهم مزيد من التطور والتوفيق وكذلك أنا سعيد بأنني قدمت ولو الشيء اليسير عبد الله محي الدين عدكة oo ku hadlayey magaca howlwadeennada tababarka dhammaystay ayaa sheegay in nooca tababarkan uu ahaa mid heerkiisu uu sarreeyo ayna wax weyn ka faa'iideen halkan waxaan ka faa'iidnay wax aad iyo aad u tiro badan oo aan la koobi karin runtiina markaan dhabta u hadlo saxaafadda soomaaliya qaabka ay u shaqayso haddii labadeenni qaybood ee meeshaan wax ka bartay haddii aan inta hagar baxno aan ku dabaqno shaqooyinka aan qabanno waxaan ka bedeli karnaa wax badan saxaafadeenna qaabka ay u shaqayso kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda warfaafinta cabdiraxiim ciise cadow ayaa dardaaran u jeediyey dadkii tababarka qaatay sidoo kalena aada ugu mahadceliyey macalimiintii ka socday aljaziira waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha safarka noogu yimiday oo deeqdan cilmiga ah noo soo qaaday macad aljaziira liliclaam ka yimiday si gaaraan ugu mahad celinaa guud ahaan maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda iyo ciddii garab ka geysatay gaar ahaan macalimiinta iyo halkan noogu yimideen u mahad celinaa kaliya dardaarankayga wuxuu yahay cilmiga halkan laga helay cilmi aad u weyn waaye waxaan rajiyaha inaad fahamteen waxaan rajiyaha markaad fahamteen kadibna insha allah inaad dib ula laabatiin cilmiga in tabliiq lagu noqdaa la rabaa in lagu tabliiqeeyo in la gaarsiiyo dadka kaa dambeeya gabagabadii waxaa shahaadooyin muujinaya nooca tababarka loo soo gabagabeeyey la siiyey dhammaan dadkii ka faa'iidaystay oo isugu jiray wiilal iyo gabdho saxafiyiin iyo arday ka socotay jaamacadda ummadda soomaaliyeed sugaal macalin maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
kulan ku aadan hirgelinta qorshaha sagaalaad ee qaranka ay ka qaybgaleen agaasimiyaal ka socda wasaaradaha xukuumadda ee dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waryahayga cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe ayaa warkan noo dhammaystiraya agaasimayaasha waxyaha qorshaynta ee wasaaradaha heer federaal ayaa ka qayb galay shirkan waxaana looga hadlayay qorshayaasha muhiimka u ah qaranka ee la doonayo hirgelintooda muddada afarta sano ay soo socotaa afarta tiir ee kale ah dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay arrimaha bulshada amniga iyo sarreynta sharciga iyo tiirarka dhextaallada u ah ee kala ah haweenka iyo xuquuqda aadanaha deegaanka iyo kasoo kabashada abaaraha iyo dowlad wanaagga ayaa ah qorshayaasha mudnaanta leh ee qorshaha horumarinta qaranka oo ku howlgalaya kuwa oo la waafajiyey tubaha afarta ah oo ay ku shaqaynayso xukuumadda federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee qorshaynta iyo horumarinta dhaqaalaha muuse maxamed cusmaan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey fulinta qorshahan saad la socotaan sanadkasta markuu dhammaanaya waxaanu diyaarinaa qorshe howleed aanu u diyaarino wasaaradaha federaalka ay soo gudbiyaan sanadka waxay qaban lahaayeen maanta koo waxaanu halkan sugnay inaanu ku kala war qaadanno waxyaabihii u qorshaysnaa iyo halka ay marinayaan qoraalkii taasoo ay ugu dambeyn soo gudbinayaan maalinta sabtida haddii ilaahay yidhaahdo qodobka labaad aynu ka wada hadlayna waxay ahayd maadaama hadda sanadka cusub uu bilaabmi doono qorshe cusub oo horumarineed oo horumarinta qaranka qorshahaasi oo ka duwanaan doona kii hore inaannu isla meel dhigno isla aragno qaabka loo wada shaqaynayo wasaarad kasta roolka kaga aadan iyo qaabka ay uga qayb qaadan karaan waxa kaloo aanu ka hadalay oo maanta aad noogu jiray waxyaabahan ka wada hadalay statistiska qaranka iyo qaabkan uga heli lahayn xogahan u baahnayn wasaaradaha federaalka sidaad la socotaan waxaanu ka ururinaa wasaaradaha dalka iyo hay-adaha kaleba xogaha ku saabsan waxa la yidhahda administrative datada taasoo ay noo soo gudbiyaan hadday maalinla tahay hadday bilo tahay hadday usbuuclo tahayba taa lafteeda waxaan iyadana kala hadlaynay sidaanu isugu xidhi lahayn wasaaradihii ay uga wada qayb qaadan lahaayeen soo gudbinta xogahan uga baahannahay taasina qodob kale ahayd ka qaybgalayaasha shirkan ayaa isku qaybinaya ilaa afar qaybood oo muhiim u ah hanaanka wada shaqaynta wasaaradaha heer federaal daadejinta diyaarinta qorshe howleedka wasaaradaha iyo wadaagga xogaha la doonayo in wasaaradaha ay ku shaqeeyaan si kor loogu qaado hanaanka wada shaqaynta wasaaradaha heer federaal cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
halkaad warkaad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda duufaan sababtay dhimasho iyo burbur ayaa ku dhifatay jasiiradda madakastar ee badweynta hindiya ugu yaraan sagaal ruux ayaa ku dhintay tiro kalena waa lala-ya kadib markii duufaan loogu macdiray beelna ee gelinka hore maanta ku dhifatay madakasar taasoo saacadiiba jaraysa ilaa iyo sagaashan iyo lix mayl korneel eleken oliver oo ka tirsan laanta maareynta masiibooyinka dalkaasi madakasar ayaa sheegay in ilaa iyo afar iyo toban kun oo qoys lagama laga saaray guryahooda ee waxyeeleeyeen daadadka iyo dabeyle xoogan oo dhirta jaraysa qoys badan ayaa la dejiyey meel kumeel gaar ah sida iskuulada masaajida iyo xarumaha degmooyinka halkaas oo lagu siinaya raashin qutulduruuri ah saacaddii waxaa muujinaysaa ama saadaashan waxay muujinaysaa in halista duufaanta ay sii jarayso ilaa iyo khamiista berri ah waxaana laamaha gurmadka la faray inay sameeyaan dadaalka ugu badan ee shacabka lagu badbaadin karo dhegeystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaas ciddii usegan waxay dib ugu daalacanaa sigoo maqal iyo qoraal ah beedka internetkana ku leenahay ee huriyada muqdisho nodet